qaraxan oo la doonaya in la geliyo bartamaha magaalada boosaaso ee gobolka bari waxaa ka hor inta aan la aasin gacanta ku soo dhigay ciidamada amniga puntland oo kaashtanayay taliska qaybta booliiska gobolka bari saraakiisha laamaha amniga gobolka bari ayaa sheegay in qaraxaasi ay kaga shakinayaan in goobta ay ku aasi rabeen dagaalamayaal ka tirsan daacish iyo al-shabaab oo maalmihii ugu dambeeyey si aada ugu soo badanayay gudaha magaalada boosaaso qaraxa oo la doonayay in la geliyo bartamaha magaalada ayaa ciidamadu ay ku guulaysteen inay gacanta ku soo dhigaan ka hor inta aan la aasin ha yeeshee wararku waxa ay sheegayaan in goobtu ay ka baxsadeen kooxda doonaysay in qaraxa ay bartamaha magaalada ay ku aasaan qoraal ka soo baxay taliska qaybta gobolka bari ayaa lagu sheegay in kooxda qaraxa siday ee al-shabaab iyo daacish looga shakinayo ay goobta ka baxsadeen balse gaari ay wateen gacanta lagu soo dhigay waxaa taliska sidoo kale uu sheegay in ay wadaan baaritaanno ku aadan sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen raggii watay qaraxa iyo gaariga oo magaalada ku dhex dhuumaalaysanaya xilligan waxaana saraakiisha ay sheegeen in warbaahinta ay u soo bandhigi doonaan natiijada ka soo baxda howlaha baaritaanka ah ee iminka ka soconaya gudaha magaalada boosaaso qaraxani ciidamadu ay kaga hortageen in lagu aaso bartamaha magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa kusoo beegmaya iyadoo maalmihii ku dambeeyey gudaha magaalada boosaaso ay ka soconayeen howlo ammaanka lagu xaqiijinayo waxaana xiliyada qaarkood marka howlgallada ay ka dhacaan magaalada ay ciidamadu gacanta kusoo dhigaan shakhsiyaad ay ku tilmaamaan in ay xiriir iyo wada shaqayn ay la leeyihiin daacish iyo al-shabaab